دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab xooggan oo ka kacay xarun ganacsi oo ku taala deegaan hoostaga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taliyay hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa iska casilay xilkii uu hayay iyadoona xilkaasi loo magacaabay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka musaabaqada daarista qur-aanka ee walaayaadka islaamiga ah askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwii lagu soo tababaray dalka masar ayaa cabasho ka muujiyey taliyihiisa askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho si bareera ugu dilay qof rayid ah ehelada askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa cabasho xoogan ka muujiyey jirdil xoogan oo ay sheegeen in wiilkooda uu kula kacay sargaal ka tirsan dowladda federaalka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab xooggan oo ka kacay xarun ganacsi oo ku taala deegaan hoostaga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed qaasim khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo xoogan ayaa ka dhashay dib maalintii shalay ka kacay deegaan ka tirsan gobolka sool ee dhaca waqooyi bari dalka soomaaliya dhabkan ayaa lasoo wariyey inuu si gaar ah kaga kacay deegaanka balihalac oo ah deegaan toddoba kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool inta la xaqiijiyey waxaa dabkaasi ku dhintay ilaa iyo shan xubnood halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen toddoba kale mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dabkaasi uu si weyn u saameeyey ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa deegaankaasi waxaa dab ka kacay sub ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin halkaas waxaa ku geeriyooday shan qof dabkaasi goobtaa markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayey iyo qoyskii meherada u furayd ayaa ku waxyeelooday halkaas gurmad fara badan oo ka yimi gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood degmada kalabayd xidhxidh dhumay ballacad gaadheer wurwud dhamansaar intaasba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaas siday uga qayb qaadanayen dabinta dabkaas iyo xakamayntiisa dabkani wuxuu meesha ka dhex qarxay iyadoo booyadi taagan tahay oo shidaalla la shubayo meheradiina la iibinayo qaybo badan bay isugu jirtay sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay lama garanayo waxa uu lala kulmay dabkii oo qabsaday meherada qaybaheeda kala duwan godoomiyey dad gudaha ku jiray sidaana ay ku geeriyoodeen sidoo kale wuxuu faahfaahin ka bixiyey toddobada ruux oo dabkan ku dhaawacantay dad ilaa toddoba qofna hadda waa dhaawaca waxaa qaybna loo qaaday laascaanood qaybna waxaa loo qaaday wurwud haweenay iyo laba cadoor ay dhashay oo dadkii meesha ka adeeganaya ka mid ah qoyska meerada lahaa ilma ay dhaleen iyo ilmo kale oo isna dadkii meesha waxa weye adeega ka doonaya ka mid ah wiil iyo afar dumara oo mid hooyo tahay baa geeriyooday dhismuhu wuxuu ahaa dhismo eeda saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwana qaybaha dambena ay qaybihii hurdooyinka waxaa yaalay qasnaro qaybadka qaybo rasaasaba qayb ku jiran oo halkaa rasaasta laftigeeda qarax bay samaysay oo markii dadku usoo geli lahaayeen taa laftigeeda waxyaabaha cabsida keenaya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax sameynayey dab lixaadlaa meesha ka dhashay sida wax u dhaceenna khasaaruhu waa u saalaya marka loo eego maanta bilaara marar badan waxaa qaybo ka mid ah dalka ka kacay dab xoogan kuwaas oo qaarkood geystay khasaaro nafeed halka kuwa kalena ay baabi'iyeen hanti fara badan taliyihii hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa iska casilay xilkii uu hayay iyadoona xilkaasi loo magacaabay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka muxsin xasan ayaa ka warramaya
mahad maxamed salaad taliyihii hore ee hay-adda ay dowladda federaalka ugu yeerto nisa ayaa iska casilay xilkii uu u hayay hay-addaas tan iyo may sanadkii labada kun labaatan iyo labada xilligaas oo uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ay bahwadaag siyaasadeed ahaayeen sida ay qorayaan warbaahinta dowladda federaalka iyo midda kale ee sida tooska ah u taageerto mahad salaad ayaa xilkan iska casilay isagoo aanan sheegin caqabadaha ku riixayo inuu mas-uuliyaddaasi iska xayuubiyo balse falanqeeyayaasha u dhuunduleelo amniga soomaaliya ayaa tibaaxaya in mahad uu ku fashilmay sugitaanka amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo ay waayihii dambe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysanayeen weeraro nawci ah oo askar iyo saraakiil lagu laayay dhanka kalena lagu soo furtay khanaa'im iskugu jiro hub iyo agab dagaal oo kale sidoo kale muxaliliinta siyaasadeed ayaa qaba in mahad salaad uu u hanqaltaagayo hogaaminta maamulka shisheeyuhu dhisay ee galmudug dhanka kalena uu isku diyaarinayo in uu tartan doorasho la galo qoorqoor oo hadda ah madaxweynaha maamulkaasi oo uu khilaaf ba-an kala dhexeeyo mahad salaad golaha wasiirada dowladda federaalka ayaa kulan ay maanta yeesheen markii saddexaad hay-addan u magacaabay cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oo xildhibaan ah ninkan ayaa ah ninkii hay-addan amni ee dowladda federaalka hogaaminayay marxaladihii ay ugu amniga xumeed magaalada caasimadda ah ee muqdisho sambaloolshe ayaa maalmihii lasoo dhaafay iska gadaayay xasan sheekh isagoona aada u ammaanayay maamulka ka jira magaalada muqdisho mahad salaad ayaa qoraal uu soo saaray waxaa ka muuqanayay isboojeen isagoona u hambaliyeeyey sambaloolshe oo ah ninka hadda ku fadhiisan doona kursiga uu isagu ka kacay iscasilidda mahad salaad ayaa kusoo aadaysa xilli kala guur ah oo ay dowladda federaalka u kulmeen culeysyo iyo caqabaad kala cayn ah oo badankood ka dhashay waxaa loogu yeeray wax kabeddelka dastuurka iyo howlgallada ay halyeeyada xarakada mujaahidiinta ka fulinayaan goobaha hoyga iyo gabaadka u ah madaxda dowladda federaalka oo ay ugu dambeysay camaliyadii caanka noqotay ee lagu weeraray hotel s y l taasoo in ka badan lixdan iyo toddoba iskugu jirto askar saraakiil iyo xildhibaano ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka musaabaqada madaarista qur-aanka kariimka ah ee walayaadka islaamiga ah gaar ahaan tobanka jus mahad cubeyd ayaa ka warramaya
alkataa'ib alikhbaariya ayaa maanta baahisay qaybta koowaad muuqaalo taxane ah oo lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ramadaan kasta ay qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab tartankan la bilaabay baahinta muuqaalada ku saabsan ayaa dhacay sannadkii kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriyada waxaana qaybtan aad ku arkaysaa tartamayaasha tobanka jus uga qaybgelaya wilaayaadka islaamiga ah da'yar isaga kala yimid koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaad ku daawanaysaa muuqaalkan kuwaasoo ku tartamaya qur'aanka kariimka saddex arday oo ka socday saddex gobol oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa gelaya kaalimaha ugu horreeya waxayna magacyadoodu kala yihiin sida tan kow zakariya moxamed mukhtaar oo galay kaalinta koowaad ee tobanka jus labo cadnaan cabdulaahi xusein oo galay kaalinta labaad ee tobanka jus iyo yaxye xasan mucallim moxamed oo galay kaalinta saddexaad ee tobanka jus
يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
bal markana aan isla dhegaysanno saddexda arday ee aan magacyadooda soo sheegnay oo galay kaalimaha ugu horreeya waxay akhrinayaan aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka
ومنهم من ينتظر جميعا ثم ثم يقول للملائكة أهؤلاء أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
ونبراس حياة يرشدنا بهداه
muuqaalkan ay maanta baahisay alkataayib al ikhbaariya ayaa ah qaybtii ugu horreysay ee tartanka oo ah tobanka jus waxaana harsan qaybo kale oo la sugayo xilliyada ina soo aadan insha allah
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
askari ka tirsan dowladda federaalk ah gaar ahaan kuwii lagu soo tababaray dalka masar ayaa cabasho xoogan ka muujiyey taliyayaashiisa isagoona sheegay in dhibaato loo geystay faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed carabe waa askari ka tirsan dowladda federaalk waxa uu sheegay inuu si gaara uga tirsan yahay ciidamada loo qaadiyo waddanka masar si halkaasi loogu soo tababaro muuqaal uu iska soo duubay askarigan ayuu ku sheegay inuu ka cabanayo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk gaar ahaan taliyayaashiisa kuwaasoo uu sheegay inay ku tog barteen dhowr xabadoodna ay ku dhufteen taasoo keentay inuu dhaawac soo gaaro wuxuu askarigani tilmaamayaa inuu ka mid ah ciidamada xasan sheekh uu sida qarasku xornimada u geeyey furmaha dagaalka ee gobolada dhexe halkaas ay dhaawacyo kala duwan ugu geysteen taliyayaashiisa wuxuuna sheegay inuu hadda xabsi yahay iska badaa inay daryeelaane aniga waxaan askari dowladeed ka tirsan bulshada labaatan iyo afraad ciidanka waxaa ka mid ahay lagu soo tababaray masar waxaa la dhaawacay sargaalkaygii hatali horankaygi labaxdirleygi waxaa la dhahaa shariif cumar xabado saddex baaloto u kaaga dhuftay baalotada saddex baalotada afraadna inta iga dhacday tali kooxaygaa igu dhuftay aniga waxaan soo raastay dowladnimo iyo askarinimo waaye ma soo raastin mudaafaadka ma soo raastin daawo ma haysto madar fiican ma haysto daryeel ma haysto dadkii askartaa oo ila joogeen hal qof oo ila jooga ma laha halkaa ninoo video duwan maana hal qof oo ila jooga ma laha kiina shaqaad ooma waa laleeyahay anis waxaasaan ayaa iga dhaawacay saraakiishayda waaye hal dhaawac oo u geystay hal askari oo ayaga ka mid ah ma jiro ninka dhibaataysan aniga waaye inta badan waxa ay qeyladaan iyo cabashooyin kasoo yeertaa ciidamada lagu soo tababaray waddanka dibaddiisa iyagoo aan lahayn khibrad dagaal oo buuxdana la geeyo furmaha dagaalka halkaasoo ay ku wajahayaan dagaalada xooganna uga imaanaya dhanka mujaahidiinta al-shabaab midadkoodana la waraya barxadaha lagu dagaalamay halka dhaawacyadoodun aysan helin daryeel caafimaad iska bada inay helaan gargaar caafimaad oo uga imaanaya dhanka dowladii ay u dagaalamayeen waxaaba mararka qaar dhacda inay waayaan mushaarkii ay qaadanayeen iyadoo ay usii dheer tahay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan madaxda ciidamada dowladda federaalka askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho si bareera ugu dilay qof rayid ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed amiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa kusii badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo ay kula kacayaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir maalin weliba waxaa magaalada muqdisho laga soo warinayaa dhibaatooyin noocyo kala duwan leh oo ay ku kacayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo aysan jirin cid wax ka qabata maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay fal dil ah oo u geystay askari ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo kula kacay qof shacab ah iyadoo tafaasiil laga helayo dilkaas dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho waxaana dadka layaab ku noqotay qaabka uu dhacay askariga ayaa soo galay goob timaha lagu jarto waxaana uu muran dhex maray ninka la dilay iyo askariga kaasi oo ku aadanaa cidda ku hormaraysa timo jarashada ugu dambeyn askariga ayaa xabad madaxa kala dhacay ninka shacabka ah taasi oo keentay in durbadiiba isla goobta uu ku geeriyoodo tani ayaa muujinaysa sida ciidamada dowladda federaalk u caadaysteen daadinta dhiigga dadka rayidka ah isla markaana maalin weliba dadka loo dilayo wax aan micno lahayn iyo bilaa sabab intaba sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii muuqaal lagu baahiyey baraha internetka lagu soo bandhigay askari ka tirsan booliska dowladda federaalk oo si qaabdaran ula dhaqmaya darawal mooto bajaaj askariga oo mootada saarna ayaa markii uu ka dego mootada waxa uu lacag baad ah weydiisanaya darawalka markii uu ka waayana waxa uu kula dhaqmayaa jirdil iyo qoriga liifkiisa inuu ku garaaco iyadoo weliba dadka ay wada arkayaan in askartu ay sii wadaan dhacdooyinka noocan oo kale ah islamarkaana ay ku dhiiradaan in dadka hortooda ay toogasho ka geystaan ayaa waxaa u sabab ah iyadoo aysan jirin askari loo soo qabanayo dad rayid ah oo uu dilay iskabadaaya in loo qisaaso ee warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ehelada askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa cabasho xoogan ka muujiyey jirdil xoogan oo ay sheegeen in wiilkooda uu kula kacay sargaal ka tirsan dowladda federaalka mahad cubeyd ayaa ka waramaya maxamuud maxamed axmed oo ah askari ka tirsan booliska dowladda federaalka si gaar ahna uga shaqeeya qeybta webiga ee saldhigga galbeed ayaa waxaa jirdil xoogan u geystay taliyihii saldhigga iyo askar kale taliyahan oo lagu magacaabo mooshin iyo ciidan isaga ka amar qaata ayaa askarigan in muddo ah garaacayay ilaa uu galay xaalad halis ah sanka iyo afkana dhiig uu ka keenay kadibna waxaa la jiifiyey isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho sawir laga soo qaaday askarigan la jir dilay ayaa muujinaya isaga oo uu ku rakiban yahay qalabka lagu rakibo qofka uu naqasku ku dhego islamarkaana uu ka muuqdo jirdilka loo geystay askarigan ay aadka u garaaceen taliyihiisa iyo askarta uu xukumo ayaa la sheegay inuu sameeyey amar diido taasina ay ka dhalatay in sidan loola dhaqmo ehelada askarigan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in taliyihii jirdilka u geystay askarigan uu haddana diiday in la daaweeyo ciidanna duldhigay isbitaalka waa kuwan ayaga oo ka warramaya qaabka uu la dhaqmay iyo xaaladda uu askarigu ku jiro hanalaga soo gaaro sida ugu dhaqsiyaa badan hanalagaga soo isniinta layga soo dilay waxaa iga soo dilay taliya saldhig taliya aan u dhibannahay waa mooshin mooshin aan u dhibannahay mooshin aana soo dilay iyo iyo wixii oo wato dhammaantooda toban iyo shan nin toban iyo laba nin ah wiilkeenna lagu soo dilay siiba taliya mooshin iyo nin asiga hoos joogihiisa ah gudaha markii bannaanka wiilka lagu dhibaateeyey oo gudaha inta uga dabagaleeno ilaa oo sanka iyo afka dhiigka keena tumaaye wiil maxaa la dhahaa ii sheeg oo askari ah oo asigaba maxaa la dhahaa ii sheeg oo oo biqore ah aa wiilkii taliya isqabteen koley amar diidi iyo waxboo sameeyaa la dhahay wiilkii haddoo amar diido sameeye ciqaabaa jirto xiritaanaa jiro wax walbaa jiro nugulama dhaqmin waa nugula xadgudba wiilka asoo sooman aa laba iyo toban qofood lagu dilay qaabka uula dhaqmay iyo xaaladda uu askarigu ku sugan yahay askarta dowladda federaalka ayaa mararka qaar waxay isku geystaan dhibaato inkastoo ay ka badan tahay midda ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa